بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله نقول احجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحاكم رحمه الله تعالى عشر كانوا عشر كلاو بقول يشن وحنكو شرحنا سعاشة بقول لحدا إيه لح waxaanu ku dhex jirnay oo inoo qeybinaya shiikhu inooga hadlayay aqsaam alkufri ee kufrigii alkufr alakbar oo uu inooga dhigay afar waxaanu soo marnay waxaanu ka soo hadalnay kufru ljahli waltakdiib iyo kii labaad oo ahaa kufru ljuxuud kii saddexaad ayuu halkan su-aashan ku caddaynayaa oo wuxuu yidhi ma huwa alkufru alcinaadi walistikbaar culamada qaar waxay yidhahdaan kufrul cinaad qaarna waxay yidhahdaan kufrul iidaa walistikbaar ama kufrul cinaad walistikbaar waa isku macne cinaad waa diidmo iibaana waa diidmo waxoo dhan waa isku mid wey muxuu yahay marka kufrigaasi buu yidhi wuxuu yidhi jawaabta kufrul cinaad waljuxuud waxaa weeye wama kaana عدم الانقياد ظاهرا معناها قفكي waxa uu diidayaa cadam اlinqiyaadi ظaahiran maca aliqraari baatinan isaga oo og inay waxaanay xaq tahay oo aan wixii diidaynin ayuu haddana daahirka wuxuu diidayaa inuu wixii u hoggaansamo laakiin wuu qirayaa oo waxa weeye qalbigiisa wuu aaminsan yahay marka qalbigii wuxuu ka qirayaa inay waxaanay sax tahay laakiin wuxuu la imaanayaa cadamulinqiyaad amarkii buu diidaya amarkii inuu fuliyo oo u hoggaansamo ayuu diidaya cadamulinqiyaad buu la imaanaya sidii ku dhacday ibliis lacanahu llah allah subxaanah wa tacaala markii uu amray ibliis inuu u sujuuday aadam calayhi salaam oo meeshuu joogay malaa'igtii iyo isagii kulli waxaa layi aadam u sujuuda fasajada almalaa'ikatu kulluhum malaa'igtii o dhan waa sujuudeen ibliis isagu waa diiday ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin buu yidhi allah subxana wa tacaala muxuu marka kufrigiisu yahay waa kufru liibaa walistikbaar kufru liibaa walistikbaar marka culummada qaar baa waxay isku mid ka dhigaan kufruljuxuud iyo kufrulcinaad aliibaa walistikbaar waxay yidhahdaan waa isku mid sababtu waxa weeye labaduba waa cadamulinqiyaad daahiran laakiin xagga qalbiga labadiiba waxaan waa rumaysan yihiin idan marka ibliis markuu ilaahay weydiiyey oo yidhi maxaad u sujuudi weydi ma uu beenin in amar la siiyey oo ma oran aniga layma amrin laakiin wuxuu duray xikmadii ilaahay oo waxa uu yidhi a asjudu liman khalaqta diina ma waxaan u sujuudayaa waxaad dhoobo ka abuurtay miyaad ileedahay u sujuud oo amar isiinaysaa idan muxuu halkaa dacninayaa xikmaddii ilaahay oo wuxuu leeyahay macnaha ma habboonayn amarkaasi sax ma aha ee waxay ahayd kan sarreeya oo fadliga badan in loo sujuudo marka anaa ka sarreeya anaa khayru minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min tiin buu yidhi anaa ka khayr badan buu yidhi sababtu maxay tahay aniga naar baad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay aayadda kale muxuu yidhi lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xama'in masnuun mayihi anigu mid u sujuudaya midaad ka abuurtay bashar aad ka abuurtay dhoobo uma sujuudayo waxa weeye doorsoontay oo waxa weeye qalalan uma sujuudaya buy ee waxa weeye anigu anaa ka khayr badan ninkaa idan marka kufriga ibliis ku dhacay waa kufrul iibaa walistikbaar oo inuu inqiyaad la yimaado oo u hoggaansamo waxa ilaahay amray buu diiday dad badan baana taasoo kale ku dhaca hadda matalan maanta dad badanoo waxaa jira mustashriqiin la yidhaahdo oo niman dadka yurubka ama dadka horumaray oo niman mustashriqiina jira oo cilmi leh oo diinta islaamka daraaseeya hadba wixii iyaga markaas hawadoodu ay aqbalaysana ka qaata oo way sheegayaan oo waxay leeyihiin way caddaynayaan inay waxaana sax tahay mana u hoggaansamayaan oo waxa weye islaami mayaan waa iskala wen yihiin alkufru waxa weeye waa aliibaa walistikbaar weye waxay leeyihiin annagaa ka ilbaxsan oo nebigu wuxuu ahaa nimanka carabta ah oo badawiinta ah oo annagaa ka ilbaxsan oo ka horumarsan markaa ma raaci karno idan waa isla weynan iyo hawadooda marka waa dhibaato weyn waa sidoo kale xilligii nebiga waxay tilmaamaan culummadu ninkii la odhan jiray waxa weye acshaa oo gabayaaga ahaa nin aad gabayaa u ahaa buu ahaa jaahiligii isagoo marka nin weyna noqday gabyana ayaa nebigu soo la soo saaray dacwadii baa gaartay sawreermaka ma ahayn aad buu marka ula dhacay oo waxa weeye waxyaalo badan oo xataa ilaa uu gabayadiisa ka mid ahayd uu odhan jiray dadka laa tacbudu alawthaan waxa weeye sanamyada ha caabudinina eh wacbudullah alla caabuda wallaha acbudi ilaahay caabuda oo sanamyada ha caabudinina marka waxyaalo badan oo diinta islaamka markay gaartay buu aad ula dhacay oo qalbigiisa galay wuu soo tegey baa la yidhi wuxuu soo aaday makka wuxuuna u soo doonayey inuu nebiga la kulmo oo rumeeyo oo halkaa uu nebiga raaco markuu maka soo galay ayaa waxaa ka hortegey baa la yidhi oo maqlay abujahal markaasuu ka hor yimid oo yidhi xaggee u socotaa waxaan u socdaa buu yidhi maxamed kaasuu yidhi war ha u tegi ninkaani zinaduu kaa xarimaya oo wuxuu nin weyn baanbahayo zinaba uma baahniye markuu taa arkay wuxuu yidhi haddana khamriguu kaa xarimaya markaasi wallahi intuu fakeray khamriga kama maarmi karo haddaba waa iska noqonayaa bal sanadkan khamrigan ka soo dhergayaa sanadka dambaan islaamaya wuu noqday baa la yidhi abujahl baana sabab ugu ahaa sanadkii gudihiisiibuu dhintay markaa waxay culimmadu yidhaahdeen marka ninkaas hawadiisii qalbigiisu wixii uu jeclaa hawadiisa gaalnimadii uu rabay hawadiisa khamrigii iyo wixii uu ku dhegganaa ayuu markaas u hoggaansami waayo cadamul inqiyaad baa ku dhacay sidaa daraaddeed buu marka dib uga noqday islaamnimadii oo yidhi haddii khamri layga xarimayo uma hoggaansami karo waa afara'ayta man itakhada ilaahu hawaah oo kale hawadiisu marka raacay idan marka calaa kulli xaal waxa weeye qofku hadduu hawadiisa raaco waa dhibaato wey waxa weeye wax badan oo xaqa bay ka hor istaagaysaa marka kufrul iibaa ama kufrul cinaadi walistikbaar waa kaa ibliis ku dhacay waana macnaheedu waa waayo ibliis ma beenin allah subxaana wa tacaala mana beenin amarkii la siiyey ee waxa uu la yimid anaa iskala weyn buu yidhi waxaan mana yeelayo oo uma hoggaansamayo marka kufrul iibaa walistikbaar baa la yidhaahdaa waana qofku diintuu kaga baxayaa wax nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wassalaam hadduu qofku iskala weynaado waa khatar weeye kufru iibaa walistikbaar ba ku dhacayaa waana diintuu kaga baxayaa walciyaadu billaah ilaahay hanaga badbaadiye marka waxaa inoo dhimaan nifaaqii insha allah casharka dambaan ka dhigaynaa